وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في سورة التوبة أيام كدح جرني وحو رب سبحانه وتعالى آيذين نوجد بيه وكسو ورمي in dadka muslimiinta sadaqada ama zakada laga qaado uma markaasna nabiga la amray calayhi salaatu wasalaam inuu u duceeyo cidda zakada laga qaaday inuu u duceeyo wakadalika nin kasta oo muslimiinta madax u ah markuu zakada dadka ka qaado asna inuu u duceeyo ayaa la rabaa sida nebigaba ugu duceyn jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma allah inuu maaragtay addoommadiisa tawbadooda ou aqbalo ayuu rabbi subxaanahu watacaala noo sheegay allahna sadaqaadkooda ay bixiyaan ou aqbalo ouna u barakeeyo sidaas ayuu rabbi subxaanahu watacaala noo soo sheegay allahna waa alla tawaab ah oo maaragtay tawba aqbal badan weliba naxariis badan oo raxmadiisuna ay waasac tahay weeyaan marka yani waana allaha huwa tawaabu raxiimuda aayaddii xala lagu khatimay waxa weeyaan waxay ku cadfan tahay aayadda hore alam yaclamu aayadda awalkeeda alam yaclamu ana allaha huwa yaqbalu tawbata can cibaadihi halkaas ayay ku cadfan tahay waxayna tusinaysaa allah subxaanahu watacaala inuu yahay yani kahiiru tawbati cala taa'ibiin dadka tawbo keena inuu aada tawbada uga aqbalo maxaa yeelay qofka ilaahay usoo laabto allahna waa u noqdaa yani waxaa la yidhaahdaa walow takararat minhu lmacsiya haba macsidiisu haba soo laablaabato laakiin allah subxaanahu watacaala waa uu ka tawba aqbalaa weeyaan halkan aayaddan waxaan arkaynaa allah oo addoommadiisa ku oranayo waxaad doontaan sameeya waanu idinla soconnaa waanan ognahay camalkiinana waan ka warqabnaa uma maalinka qiyaamaha laydinka abaalmarin doonaa waqul waxaad tidhaahdaa nabiy llaahi maxamedow icmaluu camal fala oo wixi aad samaynayseen sameeya fasayara allahu allah wuu arkayaa wuu arki doonaa camalakum camalkiina waxaad samaynaysaan buu arkayaa ou ogaanaya cilmi u leeyahay warasuuluhu rasuulkiisa oo nabiy llaahi maxamedna wuu arki doonaa uu camalkiina wuu ogaan doonaa waalmu'minuuna dadka mu'miniintana waxaad samaynaysaan way ogaan doonaan wasaturadduuna markaa kadib waa laydin celin markaad dhimataan bacda almawti dhimashadiina dabadeed ilaa caalimi alghaybi allihii waxyaalaha maqan cilmiga ku lahaa ogaa caalimka ku ahaa ayaa laydin celinaya waxa addoommada ka maqan allihii ogaa ayaa laydin celinaya iyo washahaadati waxa xaadirka oo addoommada cilmigooda ay ku og yihiin allihii ogaa allahaas ayaa laydiin celinaya markii laydiin celiyo fayunabbi'ukum allah wuu idiin warrami bimaa shay buu idiin warramayaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo waxalla waxaad samayn jirteen acmaashiinii jazaheedii iyo abaalgudkeeda abaalmarinteedii ayaa la idin siinayaa markaa kadib weeyaan ayadan laba macnoba way ixtimaashaa sida mufasiriintu ay yidhaahdaan laba macnoba waa suuragal in loo jeedo bimacna altahdiid waaltakwiif limukhalifiina amri illahi subxaanahu wa tacaala lilmukhalifiina amr allahi subxaanahu wa tacaala yacni in loo jeedo cabsigelin iyo tahdiid dadka amarka ilaahay khilaafo in loo jeedo oo markaa macnihii uu yahay yacni maaragtay nabiyullaahi moxamed waxaad ku tidhaahdaa dadkaas xumida samaynayo yacni waxaad ku tidhaahdaa allah subxaanahu wa tacaala camalkiina waa og yahay rasuulkiisana waa og yahay mu'miniintuna way og yihiin baatilka iyo waxa aad ku dhex sugan tihiin wax ka qarsoonna allah iyo rasuulkiisa lama arko sidaa ku dhex baa la leeyahay marka macnahaas mujaahid ibnu jabrin ayaa ku tegay oo wuxuu leeyahay hada waciidun min allahi tacaala lilmukhaalifiina awaamira waa tahdiid iyo maaragtay maxaa la yidhaha cabsigelin oo alla xaggiisa ka ahaatay dadka amarkiisa khilaafana la cabsigelinayo lagu cabsigelinayo acmaashooda inaysan allah aysan ka qarsoonayn allahna uu rasuulka tusayo mu'miniintana uu tusi doono arrintaas ayaa maaragtay yani macnahaas way ixtimaashaa oo way yidhaahdaan mufasiriintu oo ku fasiraan macnaha labaad waxa weeyaan oo mufasiriintu ay sho- ay sheegaan yani camal kasto aad qarisaan nifaaqi aad qalbiga munaafiqnimadii qalbiga aad ku qarsateen allah banaankuu soo dhigi rasuulkiisaa ogaani mu'miniintuna way ogaanayaan wey wax alla wixii la qariyaahi haba qarsoonaado ummadda ha ka qarsoonaatee maalin maalmaha ka mid a ayuu rabbi subxaanahu watacaala banaanka soo dhigaa sharti iyo wixii aad qarsanaysiin macnahaasna wuu ixtimaalaa iyadana maxaa yeelay zuhayr ibn abi sulma gabaygiisii oo kaleba kamid u dhihi jiray yani shaacirkii oo jaahiliga ahaa mucallaqadiisii kamid ahaa wuxuu dhihi jiray wamahma takun cinda imri'in min khaliiqatin wain khaalahaa takfa cala annaasi tuclami qofku wax alla wuxuu qarsado dabaayic ou qariyo ummadda ka qariyaahi haba moodo inay qarsoomayse mar unbaa dadka loo ay ogaanayaan oo loo muujinaya ilaahay uu soo saaraya marka wax alla waxay nifaaqo aad qarsataan ilahay banaanku soo dhigaya yowm min alayaam weeyaan labada macnoba laba macno oo wanaagsan mufasiriinta ay ku sheegaan weeye waxaa jira in macnahan loo kale la yidhaahdo yacni wax alla wixii camalaho aada samaysaan allah kama qarsoona rasu- rasuulka iyo maalinta qiyaamaha in loo jeedo camalkiina baa maalinta qiyaamaha lasoo bandhigayaa rasuulkaa ogaanayo mu'miniintiibaa ogaanayso macnahaasna maaragtay mufasiriinta qaar kamida way ku fasiraan sida ibnu kathiir oo kaleeto wuu ku fasiraya wuxuu leeyahay wa hada kaa'inun laa maxaalata yowma alqiyaama in acmaasha lasoo bandhigo oo ummaddu ay arkaan oo qofka aan waxba u qarsoonayn sirtiisii banaanka lasoo dhigayo waa shay jira buu leeyahay maalinta qiyaamaha banaankaa la keenayaa weeyaan maxaa yeelay waa ka aayadihii wuxuu soo daliishanaya ahaa yowmaidin tucraduun laa takfaa minkum khaafiya maalinkaas acmaashiina banaanka lasoo dhigi wax ka qarsoonna ma jiro camal idin qarsooni ma jiro yowma tubla saraa'ir waxyaalaha sirta ahaa maalinta la nashrinayo oo banaanka lasoo dhigi doono weya waxusila maa fi suduur waxa quluubta ku jira banaanka la keeni doono iyo wixii lamida ayuu maaragtay uu ku fasiraa ibnu kathiir marka arrinkaas waa maalinta qiyaamaha buu oranaya weya macaanidaas oo dhan waa macaani wada wanaagsan weeyaan waqul waxaad tidhaahdaa nabiyullaahi maxamedow icmaluu shaqeeya oo camal fala fasayara allahu alla wuu arkayaa camalakum camalkiina buu arkayaa ru'yadu qaar culammada waxay yidhaahdaan aragtidaan oo fasayara allahu laleeyahay alru'yatu hunaa bimacnaa alcilmu bimaa yasduru min alcibaadi waa ogaansho ayaa loo jeedaa ru'yadan waxa addoommada camal ahaan ay u samaynayaan oo kasoo fulayo oo la ogaadaa loo jeedaa marka fasayara allahu alla wuu ogaani wuu ogyahay horena waa u ogaa waana ogaanayaa weeyaan camalakum camalkiina buu maaragta ogaanaya warasuuluhu rasuulkiisa baa ogaanaya acmaashiinii wlmu'minuuna mu'miniintana way ogaanayaan markii banaanka lasoo dhigo weeyaan walidalika caaisha radi allahu canha sida imaamu bukhaari uu ka warinaayo waxay dhihi jirtay idaa acjabaka xusnu camali imri'in qof camalkii markuu ku cajabgeliyo qofka wanaagga uu samaynayay markuu ku cajabgeliyahay faqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu wlmu'minuun aayaddaas saddex bay dhihi jirtay marka qof camalkiisa uu ku cajabgeliyo ood la yaabto waxaa tidhaha allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintaba waa arkayaan camalkaaga sidaas ku dheh bay dhihi jirtay marka ilaahay baa ogaanayo rasuulkiisaa ogaanayo mu'miniintii baa la ogaan la ogeysiini allah baa u kashfinaya acmaashiinii wey wasaturadduuna waa laidin celini maalinta qiyaamaha ah waxaa laidin celinaya bacda almawti wey dhimashada dabadeed ilaa caalimi alghaybi washahaada allihii waxa addoommada ka qarsoon iyo waxay og yihiin labadaba allihii cilmiga u lahaa ayaa laydin celinaya weya kolkaasuu fa yunabi'ukum idiin warrami naba ah halkan waxaa loo jeeda bimacna aljaza wey wuu idin abaalmarin wey bimaa shay buu idinka abaalmarinaya kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo waxalla waxaad samayn jirteen ayuu acmaashiini buu idinka idinka abaalmarinayaa khayrahaa wa sharahaa labadaba wixii aad la timaadeen buu idinka abaalmarinay hadday khayr tahay haddii ay shar tahay labadaba waan idinka abaalmarin wa aakharuuna murjawna limri illah ima yucadibuhum wa ima yatuubu calayhim wa aakharuuna waxaan ku cadfaynaa wa aakharuuna actarafuu bidunuubihim halkaa horaan ku cadfaynaa yacni waxa weeye wa min ahli lmadinati aakharuuna baa ka mid ah kuwo kale ayaa ka mid ah qawmun aakharuun dad kale ayaa ka mida reer madiino kuwaasoo murjowna la dibdhigay liamri illaahi alla amarkiisa loo dibdhigay amarkoodu marka waxa weeye waa mutaradidun bayna amrayn arrinkoodii yacni waa la dibdhigay tawbadoodiio xukumkii ilaahay baa loo dibdhigay ilaa amri illahi ilaa xukmi illahi alla xukumkiisaa loo dibdhigay imaa yatuub imaa yucadibuhum inuu ilaahay cadaabo wax dib loogu dhigay inuu cadaabo uusan cafinin wa imaa yatuubu inuu laabto calayhim ayagoo ku noqdo ka tooba aqbalo labadaasubaa maaragtay amarkooda uu dhexeeyaa weeyaan wallahu alla subxaana wa tacaala caliimun allihii og weeye yacni maaragtay wuxuu og yahay yacni axwaala cibaadihi addoommadiisa xaalkooda buu rabbi og yahay xakiimun alle xikmada weeyo wax alla wuxuu xukumayo xikma u leeyahay maxaa yeele caaqibadeedii meesha ugu dambayso waxay ku dhammaanayso ayuu rabbi garanayaa weeyaan wa aakharuuna murjowna liamri illah yacni murjowna qiraa'adaasi waxa weeye waa qiraa'atu xamza iyo kisaayi iyo naafic iyo xafsa can caasim ayaa waxay akriyaan wa aakharuuna murjowna bay akrinayaan qur-aan inteeda soo hartay waxay akriyaan wa aakharuuna murja'uuna bay akriyaan murja'uuna baa la akriyaa wa aakharuuna qawmun aakharuuna baa ka mida reer madiino murja'uuna la dibdhigay macnihii waa isku mid wey murjawna murja'uun waa isku mid wey laakiin hamzo oo madmuumo ah oo gadaasheeda wow reeban ay taallo ayay ku daraan murja'uuna bay yidhahdaan alirja waxaa la yidhaahdaa waa atakhiiru baa la yidhahda irja waxaa la yidhahdaa dibdhiga ayaa la yidhahda takhiir yacni amarkoodii baa la dibdhigay tawbadoodii xukumkii ilaahay baa loo dibdhigay liamri illahi ay lixukmi illahi baa loo jeedaa alla xukumkiisii ayaa loo dibdhigay marka xukumka ilaahay yani waa dad ku dhex sugan sida ibnu kathiir ou leeyahay hum taxta cafwi illahi in shaaa facala bihim hada wain shaaa facala bihim daka walakin raxmatuhu taglibu adaba yani saasuu leeyahy ibnu kathiir raximah llah waa dad ilaahay cafwigiisa dhexdiisa ku sugan hadduu doono wuu cadaabi oo ma cafinayo hadduu doonana waa cafini dunuubtooda wuu dhaafaya laakiin wuxuu yidhi raxmadda ilaahay baa waxay ka qaalib tahay yani maaragta caradiisay ka qaalib tahay weeyaan marka sidaas darteed ilaahay waa cafinaya weeyaan dadkaan marka allah uu leeyahy waakharuuna murjawna liamri illaahi waa kuwe sida cabdullahi bni cabaas radia allahu canhu ee mujaahid iyo cikrima iyo daxaak iyo khayru waaxidin min mufasiri salaf salafka mufasiriintiisii in badan oo ka mida ay ku tageen waxaa loo jeedaa athalaatatu aladiina khullifuu khullifuu yani aayadda gadaal noogu imaan doonta wacala athalaatati aladiina khullifuu saddexdii towbadooda dib loo dhigay ayaa loo jeedaa iyo yani kuwaasaa loo jeedaa wey maxaa yeelay dadkii tabuuk haswatu tabuuk ka haray way qaybsanaayeen munaafiqiin oo la yaqaano oo ictidaar beena soo qadimay cudurdaar cudurba cudurdaar beena la yimid kuwaas waa kasoo hadalnay oo allah uu ka soo warramay kuwo kale ayaan ka soo warranay oo dembigoodii intay ictiraafteen haddana tiirka isku xiro jamaacata abulubaaba iyo maaragtay raggiisii ayaan soo aragnay tiirkii masaajidka tiirkiisi isku xireen oo yidhaahdeen cid naga furaysaa ma jirto ilaa nebiga mooye oo marka aayaddii xal aan kusoo marnay waakharuuna ictarafuu bidunuubihim khalatuu camalan saalixan waakhara sayi'a kuwaasna waa qeyddoodii ilaahay towbadooda wuu aaqbaray kuwa marka waxaa jiro towbadoodii aan la yani dib loo dhigay sida kuwaa towbadooda loo aqbalay aan loo aqbalin oo amarkoodii dib loo dhigay baa jiro kuwaas waa saddexda aayaddaa dambe ay ka warrami doonto wacala halaaati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum aan ku arki doono aayaddaas towbadooda ilaahay uu kusoo uu kusoo dejiyey inuu rabbi ka towba aqbalay saddexdaasaa loo jeedaa sida culamadaha salafka ay ku fasireen waxa weye saddexdooda muraarata bnu rabiic nin la yidhaahdo iyo kacab bnu malikin saxaabigaa labadaa saxaabi iyo hilaal ibnu umaya saddexdaas ayay ahaayeen yacni maaragtay saddexdoodaas baa dib loo dhigay marka towbadoodii sida maaragtay abulubaaba iyo jamaacadiisi kooxdii la socotay towbadoodii allah u aqbalay looma aqbalina dibaa loo dhigay ayagana waa ictiraafeen wax cudurdaaro aan lahayn markaan tabuuka ka harnay lama arka bay yidhahdeen markaasaa dib loo dhigay kuwaasaa marka loo jeedaa weeyaan wa aakharuuna dad kale ayaa ka mida reer madiina murjawna la dib dhigay towbadoodii liamri llahi ilaahay amarkiisa loo dhigay marka amarkoodii markii dib loo dhigay yacni fa huwa mutaraddidun bayna amrayn amarkoodii laba arrimoodunba u dhexeeyaa labada arrimood waa kee imaa yucadibuhum inuu rabbi cadaabo oo uusan cafinin bisababi takhallufihim can ghaswati tabuuka kaharidii ay tabuuka tabuuk ka hareen sababteed inuu u cadaabo ow amase yatuubu calayhim ow ka tooba aqbalo dunuubtooda u dhaafo markay towba saxiixa la yimaadeen oo u dhaafo labadaasun bay udhexaysaa weeyaan wallahu alla subxaana watacaala caliimun allihii cilmi la wey addoommadiisa xaalkooda garanaya weeyaan xakiimun xikmadoo wuxuu samaynayo ama xukumayo xikmo u leh weeye allah subxaana watacaala weeyaan marka aayaddaa sidaasuu rabbi uga warramay waxaanan arki doonaa qoladan towbadoodii in la aqbali doono aayaddaa dambaan ku gaari doonaa biidn illahi tacaala والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين يعني ومنهم منافقين تي وحكمدا الذين كوبا كمدا اتخذوا سميستي مسجدا مسجد سميستي ضرارا لأجل ضرار نبترتي دبك مؤمنين تأي دبانا وسميستي إن دبك مسلمين تدبان ترادي ayay u samaysteen iyo wa kufran liajli kufrin gaalnimo darteed u samaystay kufri ilaahay rasuulkiisa lagu gaaloobo wa tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina dadka mu'miniinta la kala geeya darteed masjidka u dhistay wa irsaadan yacni maaragtay diyaar garow oo icdaad loo jeedo darteed u dhistay ay u diyaar garoobayaan liman axad ay dad ay u diyaar garoobayaan xaaraba allaha allah la dagaalamay wa rasuulahu rasuulkiisa nabiy llaahi maxameda la dagaalamay min qablu horay ula dagaalamay intaanan masjidkaan la dhisin masjidka aynan dhisin ka hor allah iyo rasuulkiisa la dagaalamay inay ugu diyaar garoobaan darteed u dhisay walayaxlifunna way dhaaranayaan kuwaas maaragtay munaafiqiinta ah ee masjidkaa dhistay way dhaaranayaan in aradnaa maa aradnaa yani waxay ku dhaaranayn qaa'ilina iyaga odhanayo wey in aradnaa maa aradnaa uma aanan jeedin bibinaa'i hada lmasjidi masjidkaan dhisidiisa aan dhisaynay ila alxusna ila alkhasrat alxusna xaaladii wanaagsanayd mooye wax wanaagsan mooye wax kaloo lama aanan jeedin saasa ku dhaaranaya oo waxaan u jeednay bay leeyahay masjidka markaan dhisaynay wanaag baan doonaynayo in ilaahay lagu caabudo salaadaha lagu tukado muslimiinta loogu naxariisto iyo wax lamida baan u samayna bay leeyihin allah hadalkaas waa ku beeniyey wuxuu yidhi wallahu allah subxaanahu watacaala yashhadu wuxuu markhaati ka yahay inahum ayaga kuwa hadalkaas oranayo in aradnaa ila alxusnaa ku dhaaranayaay lakaadibuuna kuwa been sheegaa inay yihiin yani fii xalifihim haada dhaartoodaan kadibka beenta ay ku dhaarteen kuwa ku been sheegaya inay yihiin ayuu rabbi markhaati ka yahay weya ayadan yani sababka ay kusoo degtay sida ibnu jariir atabari uu warinaayo sanadkiisa uu ku warinaayo can saciid ibni jubayrin wa mujaahidin wa curwata bni zubayr wa qataada wagayr waaxidin min min culamaai salaf yani dadkaas ibnu jariir atabari wuxuu ka warinayaa saciid ibni jubayr iyo maaragtay mujaahid iyo curwat bni zubayr iyo qataada oo ah taabiciintii maaragtay salafka saxaabada ardaydoodii ahaa yani dadkaas ayay ka warinayaan ibnu jariir itabari wey wuxuu leeyahay sababta waxa weeyaan ay aayadahan kusoo degeen nin baa jiri jiray oo khasraj qabiiladii owsi khasraj bay ansaartu ka koobnayde qabiilada khasraj la yidhahda ka tirsanaa magaciisana abu caamir la yidhaahdo marka wuxuu laqab u lahaa abu camir araahib baa la dhihi jiray buu yidhi abu camr araahib ayuu ahaa yani madiine ayuu joogay inta uusan nabiyullaahi maxamed madiine imaanin uusan maka ka soo hijroonin ayuu diintii nasraana nasaarada galay tanasara fi ljaahiliya waktigii jaahiliyada buu nasraani noqday oo nin masiixi buu ahaa marka nin iska cibaadaysto waktigii jaahiliga buu ahaan jiray qabiiladan khasraj la yidhaahdana agtooda sharaf ku laho nin odayahoo la ixtiraamo aha markii nebiga uu soo hijroodo madiine uu yimid oo dadkii muslimiinta ahaa yacni maaragtay diinka islaamka ilaahay uu daahiriyey uu arkay ayaa intuusan tegin nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu yeeray inuu diinka diinta islaamka qaato oo islaamo wuu ka diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu islaamnimada ka qaato wuu diiday markuu diiday diintii islaamkana ay soo daahirtay khaswatu bedrin ka bacdi beder markii dagaalkeedii la galay dabadeed ayuu marka cadaawad dadka muslimiinta u muujiyey ilaa uu cararo maka iyo halkeedii ou aado dadkii khaswatu uxud wax kasoo qaban qaabiyey buu ku jiray mushrikiinta reer maka inay nabiyullaahi maxamed la diriraan calayhi salaatu wasalaam ayuu ku jiray weeyaan marka khaswatu uxudna wuu ka qayb qaatay mushrikiintuu la socday abu caamir araahib yacni muslimiintuu la socday oo soo raacay ilaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa ninkii godadka ka qoday labada saf muslimiinta iyo iyo maaragtay gaalada dhexdooda godad buu inta ka qoday buu maaragtay caws iyo wax lamida korka ka saaray ilaa god kamida oo nabiyullaahi maxamed ku dhacay khaswatu uxudin yacni maaragtay marka ay daqrayeen oo nebiga wejiga ay ka dakreen oo iliga ka jabiyeen oo dhibaatada ay u geysteen godkii uu ku dhacay ninkii qoday waaye bay maaragtay uu soo guurinay ibnu jariir itabari weeyaan ninkaas marka yacni waxa weeyaan markii uu arkay haddana ghaswatu uxud in aysan muslimiintii waxba laga qaadin diintii islaamkana yoom bacda yowma ay sii kor noqonayso maalinba maalinka ka dambeeyo ayuu marka wuxuu goostay mushrikiintana inuusan waxba reer makaahi inaysan waxba u tarin markuu arkay ayuu warqad soo qoray wuxuu u qoray dadkiisii munaafiqiinta ahaa ee madiine joogay ayuu warqad usoo qoray warqadaas uu usoo qoray buu marka wuxuu siinaya wucuud iyo ballamo buu siinaya wuxuu leeyahay aniga waxaan aadayaa yacni ninkii rumaanka xukumay ayaan aadaya halkaa iyo rom baa rumaankii baan aadi qaysar ruum baan u tegi markaan u tago ciidan baan weydiisanayaa ciidan buu isoo siin doonaa ciidankaa markuu isoo siiyo baan maxamed iyo asxaabtiisa kula dagaalami doonaa madiinana aan ka saari doonaa magaaladaas madiina aan ka bixin doonaa marka sidaa darteed waxaan idinka rabaa inaad iisii diyaarisaan masjid inaad ii dhistaan macqil ii noqdo meel aan ka duulo inaad ii dhistaan weliba meeshaas inaad ku diyaarsataan wax alla wixii awood aad heli kartaan hub iyo maaragtay awooddiin oo dhan inaad ku diyaarsataan ayaan idinka maaragtay aan doonayaa buu yidhi sidaasuu marka ku tegey markuu tegey bay ayagana waxay bilaabeen masjidkii inay dhisaan masjidkii bay dhiseen way dhammaystireen waxayna ka ag dhiseen masjid quba agtiisay ka dhigeen masjidka masjid quba la yidhaahdo ayay agtiisa masaajidkan ka dhiseen markii ay masjidkii dhammaystireen ayay xujo inay u helaan bay doonayeen waxay u yeereen nebigay u tageen calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen rasuulka ilaahi iyo masaajidkaasaan dhammaystirnay ekaada ku tuko nebigana markaas tabuuq buu u socdaa tabuuq inuu aado buu rabaa markaasuu ku yidhi annagu hadda safar baan u jeednaaye insha allah bal markaan soo noqdo wixii gaara hala arko kama uunan ma uunan aadin nebiga calayhi salaatu wasalaam mana ogeyn waxa ay muraadka ay leeyihiin kama una warqabin nebiga sidiibuu tabuuka ku aaday tabuuq markuu ka soo noqday oo hal maalin ama maalin nuskeed oo u jiro madiina madiino kusoo dhawaadayba aayadahani soo degeen oo allah uu ka waramayo masjidka nimankaa ay dhiseen inuu yahay masjid diraar masjid dhib muslimiinta lagu dhibayo inuu yahay gaalnimo darteed loo dhisay allahi rasuulkii lagu kufriyo muslimiinta lagu kala geeyo abu caamir araahib oo nabiga markii dambe uu u baxshay abu caamir alfasiq meeshan raahibku nin iska cibaadaysto u ahaa fasiq buu u bixiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam abu caamir alfasiqa la yidhahda oo gabaad ay u noqoto meel oo ka duulo ay ugu talagaleen oo nebiga iyo diintiisa asxaabtiisa lagula dagaalamo ay doonayeen markii aayadahan ay soo degeen oo rabbi caddeeyey ayaa waxaa nebiga uu diray intuusan madiino gelin rag buu diray oo yidhi intaanan madiino tegin masjidkaas soo dumiyo hala gubo hana la dumiyo sidii bay tageen saxaabadii buu diray masjidkii baa la dumiyey waa la maaragtay markii la dumiyena waa la gubay marka sidaas ayaa warkoodina ku dhammaaday ilaa mufasiriinta waxay leeyiin markii dambe wuxuu noqday meel masbala ahoo qashinka lagu shubo ayuu noqdo qashinka meel lagu urursho masjidkaasi noqday weeyaan marka masjidkaas muraadka laga lahaa waxa weeye in lagula dagaalamo masjid qubaa dadka joogana lagu kala geeyo oo qaar maaragtay dhankii munaafiqiinta loo soo leexiyo mu'miniintii tafrika lagu sameeyo nabiyullaahi maxamed lagula diriro calayhi salaatu wasalaam maqsadkaas ayay kala haayeen weeyaan marka aayaadkan ilaa halkan ilaa aayadahaas dambe laa yazaalu bunyaanhum alladii banow bunyaanuhum alladii banow riibatan fii quluubihim ilaa an taqataca quluubuhum wallahu caliimun xakiim laga gaaro aayadahaas sababkaas ayay kusoo degeen weeyaan waaladiina wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid ah alladiina kuwii baa ka mid ah marka alladiinadan waa khabar maaragtay mubtada u khabarkiisa go-an yahay way ismigaa mawsuul oo minhum taasaan usoo qaadanaynaa weeyaan jumladan waxay ku cadsan tahay jumladii ka horreysay weeyaan mufasiriinta marka waxaan ujeeda quraada jumhuurta waladiinay akhriyaan wow bay ku daraan waladiina bay akhriyaan laakiin naafic ibni caamir iyagu waawku way ka reebaan alladiina keliyahay akhriyaan bigayri lwaaw alladiina ittakhaduu masjidan diraara markii alladiina la yidhaahdo marka waxay noqonaysaa qisa mustaqila bidaatiha yacni qiso oo maaragtay madax bannaan ayay noqonaysaa weeyaan marka ismiga mawsuul haddii la mubtadaysto markaas wa alladiinada la akriyo khabarkeedii wuxuu noqonaya laa taqum fiihi abadan taas ayaa khabarka jumladaas halkaas u dhacaya weeyaan waaladiina jumhuurta marka saasay akriya waaladiina waawgaasi ku daran wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid ah alladiina kuwii baa ka mid ah ittakhaduu samaystay oo dhistay masjidan masjid dhisay diraaran marka diraaranta inaan maaragtay cilanimo ku nasbino oo maaragtay aan liajli diraarin dhib darteed u dhistay ama inaan mastarnimo ku kordhigno la yidhaahdo diraaran ay mudaaratan yacni dhibid la dhibayo liahli masjidi quba ree masjidka quba ahalkiisii masjid quba oo allah uu ammaani doono on arki doono dadkeeda dhib maaragta la dhibayo dadkaas masjidka u dhistay iyo wa kufran gaalnimo u dhistay allah iyo rasuulkiisa lagu maarata lagu gaaloobo maqsadkan ay leeyihin lama arko iyo wa tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdeeda la kala geeyo oo muslimiinta la tafriiqa lagu sameeyo koox koox laga dhigo dadka u samaystay wey muslimiinta koox koox laga dhigo leanna muslimiinta masjidka masjid qubaa bay wada joogeen in masjid quba inta la kala geeyo kooxna munaafiqiinta raacdo qofna muslimiinta ay ku harto maqsadkaas bay lahaayeen quwadii muslimiinta iyo awoodoodii halkaa lagu kala dantaana bay doonayeen iyo wa irsaadan yani maaragtay diyaar garow irsaadka yani waxa weeyaan waa bimacna alictaad sida culammada badankood ay ku fasiraan yani waxaa loo jeedaa alictaad waa diyaar garow wey wa irsaadan diyaar garow baa la yidhaahdaa macnahaas waa lagu fasiraa waxa kaleeto oo irsaadka la yidhaahdaa oo mufasiriintu ay ku sheegaan ay taraquban waintidaaran yacni waxaa loo jeedaa wa irsaadan cimilgal liman dad maaragtay meel ay ku gabadaan looga dhigo gabaad waay meel ay ku gabadaan laga dhigo weeyaan liman dad maaragtay loo diyaar garoobo ama gabaad looga dhigo weeyaan xaaraba allaha warasuulahu allah iyo rasuulkiisa la dagaalamay min qablu horay ay min qabli binaa'i masjid diraar masjid diraar intaan la dhisin horteed allah iyo rasuulkiisa dad la dagaalamay irsaad looga dhigo marka irsaadku wuxuu leeyahay ibnu qutayba oo kale markuu fasirayo irsaad waxaa la yidhahdaa alintidaaru maca alcadaawati baa la yidhahdaa buu leeyahay korasho shayga oo aad sugto iyadoo cadaawad ay la jirto cadowtinimo ay la jirto ayaa la yidhaahdaa marka macaamidaas haddaa icdaad tiraahdid iyo diyaargarow haddaa tiraahda gabaad iyo maaragtay sugid meel lagu sugo macaamidaas waa macaani mutaqaariba sida shawkaani oo kale uu leeyahay yani haddaa tiraahdid yani maaragtay rasdiga markay ka hadlayaan arsadtuhu haddaa tiraha ama rasadtuhu haddaa tiraahdo oo aadan laam ku gudbinin laam haddaan lagu gudbinin oo damiirka si toosa a ula xiriirisa ficilka mafcuulubihigiisa si toosa u qaato rasadtuhu wa arsadtuhu haddaad tidhaahdo waa fi lkhayri bay leeyihin xagga khayrkaa loo jeeda khayrkii baan u diyaariye wey laakiin markaad laam ku darto aad tidhaahdo arsadtu lahu haddaad tidhaahdo waa shartaa loo jeeda maxaa yeele tan waad u jeedaa irsaadan liman ayaa la yidhi laamaa la raaciyey mar haddii laam la raaciyo xagga shartaa loo jeedaa wey cadaawad wey cadaawad bay u sameeyeen wey wa irsaadan diyaargarow liman axad loo diyaargaroobo xaaraba allaha alla la dagaalamay warasuulahu rasuulkiisa la dagaalamay min qabl horay waa abu camr alfasiq iyo kooxdiisa baa loo jeedaa weyan inay meelay maarata saldhig ka dhigtaan oo macqil u noqoto oy muslimiinta kaga hujuumaan inay noqoto bay doonayeen markii marka arrinkooda la ogaaday oo nawaayaadkoodii banaanka ay yimaadeen maqsadkoodii xumaa uu soo baxay ayay dhaar la imaanayaan nebiga asxaabtiisa u dhaaranayaan wala yaxlifunna munaafiqiinta masjidkaa dhiseen way dhaaranayaan oy dhaaranayaan ayagoo odhanayo in aradnaa maa aradnaa ulama aanan jeedin dhismaha masjidkaan aan dhisaynay ila alxusnaa xaaladii wanaagsanayd mooye wax kale ulama aanan jeedin maqsadkeenna wanaag unbuu ahaa oo ah in maaragtay yani meesha ilaahna lagu caabudo muslimiintana ay maaragtay helaan meel kaloo ay ku tukan karaan inay helaan ayaa maaragtay la yidhaahdaa sidaasay ku ayay yidhaahdeen cudurdaar ka dhigteen weeyaan wallahu allah subxaanau watacaala yashhad wuxuu markhaati ka yahay uu og yahay inahum kuwaasi lakaadibuun inay been sheegayaan yacni dhaarashada ay dhaarteen inay been ku sheegayaan ayuu rabbi subxaanau watacaala og yahay marka shahaadada ilaahay subxaanau watacaala ayaa run badan oo beentooda maaragtay dhaarta beenta ah taasaa ka run badan weeyaan markhaatiga markhaatiga ilaahay baa run badan weeyaan laa taqum fiihi abadan laa taqum ha istaagin nebi maxamedow fiihi masjidkaas oo masjidu diraarka dhexdiisa abadan weliga ha istaagin mar haddii nebiga laga reebayna mu'miniintana waa tabac wey idinkana ha istaaginin ha istaagina weeyaan waa way raacayaan wey idinkana ha tegina masaajidkaasi weeyaan lamasjidun masjid masjidkaasoo usisa la dhisay yani markii la dhisayay dhismihiisa alaa cala taqwa alla ka baqid lagu dul dhisay cabsi ilaahay maaragtay lagu dhisay min awali yawmin ay min awali yawmin min ayaami ta'siisihi maalintii la dhismihiisa la bilaabayey taqwo ilaahay lagu dhisay oo maqsad wanaagsan lahaa masjidkaas ayaa axaqu mudnaan badan oo habboonaasho badan an taquuma inaad istaagto fiihi masjidka dhexdiisa inaad istaagto oo salaad aada u istaagto ku tukataa masjidkaasaa khayr badan wey yani masjidka taqwada lagu asisay waa masjidu quba masjidu quba la ammaanaya oo laleeyahay taqwo ilaahay baa lagu bilaabay maalinkii koobaadoo la dhisayey maqsad xun lama lahay dadkii dhisayey niyad wanaagsan ay ku dhiseen kaas tag baa laleeyahe kan munaafiqiinta ha tegin marna saasa nabiga lagu yiri fiihi masjidkan taqwada iyo alla kacabsiga dhexdiisa lagu dhisay dhexdiisa waxaa ku sugan oo ku cibaadaysto dhex jooga rijaalun rag raggaasoo yuxibbuuna yuxibbuuna jecel an yatataharuu inay istahiraan jecel oo caqiidadii saxiixa ay isku tahiraan nijaasada iyo wax qurunka ah oo dhanna inay iska tahiraan jecel dadkaas ayaa maaragtay mid dhexdiisa ku sugan weeyaan wallahu allana subxaana wa tacaala yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriina kuwa istahiro oo maaragtay caqiidada baatilka oo shirkiga iyo nifaaqa iska tahiro yani nijaasaadka iyo waxyaalaha qurunkaana iska tahira ayuu rabbi subxaana wa tacaala jecel yahay weeyaan marka laa taqum fiihi abadan qiyaamkaan yani waa waxay leeyihin mar haddiiba in la inuu istaagaba laga reebay waxay la nahyigaas wuxuu keensanayaa salaadna inuusan u istaagin nabiga caleyhi salaatu wasalaam ila habadax istaagina layidhi waa nahyigaas wuxuuba waxaa ka dhalanayo inuusan marna ku tukan weeyaan leanna waa laga cabiraa salaada ayaa qiyaam laga cabiraa macnaheedu waxa weeye laa taqum fiihi abadan ay laa tusalli fiihi abadan adoo yiroo kale la mid tahay macnahaasay la mid tahay weliga ha ku tukanin salaad ha u istaagin sida cabdullahi ibni cabbaas ba uu ku fasirayo laa tusalli fiihi buu odhanaya macnahaasu cabdullahi ibni cabbaas ku fasiraa weeyaan marka salaada yani qiyaam waa laga cabiraa istaagidda qiyaamka waa laga cabiraa maxaa yeele markaad tidhahdo fulanun yaquumu leyla hebel habeenkii buu istaagaa markaad tidhaahdo macnaheedu waxa waaye e yusalli fi yusalli fi lleil habeenkii buu tukadaa weeye hebel habeenkii buu qiyaamuleyl sameeyaa weeyaan saasaa loo jeedaa marka laa taqum ha istaagin nabiyullaahi maxamedo oo salaad ha ku tukanin wey fiihi masjidkaas oo masjidu diraara abadan weliga lamasjidun waa mubtadaysanaynaa khabarkuna axaqudaas ayuu dhacayaa weeyaan lamasjidun masjid masjidkaasoo usisa la dhisay laabdalabul ibtidaawi cala taqwa alla kacabsi lagu dhisay iyo niyad wanaagsan iyo daacada ilaah iyo dikrigiisa iyo ikhlaas lagu dhisay min awali yawmin maalintii ugu horreysay oo min ayaami ta'siisihi ka mid ah maalinkii la bilaabayey taqwo ilaahay dusheed lagu dhisay culammada maarata nuxaasa qaar waxaa ka mid a mintani bimacnaa mundu ka dhigo mundu oo kale weeye ay mundu awali yawmin ubtudi'a binaa'uhu saas oo kale mundu awali yawmin oo kale minta ka dhiga ayaa jiro marka min awali yawmin maalintii ugu horreysay oo dhismihiisa la bilaabayay taqwo lagu dhisay masjidkaas hee ayaa axaqu habboonaan badan an taquuma fiihi inaad dhexdiisa istaagto adigoo ama tukanayo yacni dhexdiisa inaad ku tukataa masjidkaasaa ka khayr badan ka kagana habboon masjidu diraar isaga kaga habboon weeyaan fiihi masjidka dhexdiisa waxaa ku sugan rijaalun rag ragkaasoo yuxibuuna jecel an yatataharuu inay istahiraan inay istahiraan jecel tahaaradan mufasiriintu laba macnoba way ku sheegaan tahaarada tahaaro waxay kulminaysaa maadiya ah iyo tahaara macnawiya labadaba way kulmaysaa labadaba way kulminaysaa inay yani nijaasada iska tahiraan hadday janaabo tahay iska qubaystaan hadday xadadkii akbar ka asqar ka ahaa uu yahay kaadidii iyo wixii lamidkaa ay ka iska tahiraan nijaasoo dhan iska tahiraan tii macnawiga ahaydna way kulminaysaayo najaasadii oo maaragtay ictiqaadiga ahayd ama kufriga iyo shirkiga iyo nifaaqa waxaasna way iska tahiraan weeyaan waa dad jecel weeyaan yuxibuuna an yatataharuu marka waa ammaan oo la ammaanayo dadkii quba masjidkaas joogay ayaa la ammaanaya weyan allah uu ammaanayo subxaana wa tacaala wallahu alla subxaana wa tacaala yuxibu wuxuu jecel yahay almutatahiriina almutahiriina kuwa istahiro marka asalkeedu wuxuu almutatahiriina buu ahaa marka ta'da iyo da'da maadaama isku makraj dhow yihiin isku meel ay makrajkooda meelaha ay afka ka soo baxaan isku dhow yahay baa la isku idqaamay marka yuxibu lmutahiriina baa layidhi allah waa allaha jecel dadka istahiro oo nijaasada iyo maaragtay tan macnawiga iyo midda xifsigaba labadaba iska tahiro weeyaan ولذلك ayuu maaragtay abu daud iyo tirmidi ibnu maaja waxay warinayaan xadiid la yidhaahdo waa saxiixun ligayrihi bishawaa'idiisa marka laisku dardaro darajadiisa darajo saxiix imaanaya saxiix ligayrihi sida sheekh naasir diin alalbani iyo aimo fara badan ba ay saxiix ligayrihi ay ka dhigayaan xadiidu abi hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay abu yani abu hurayra naزlat hadihi اlaayata fi ahli quba aayaddaa reer quba ayay kusoo degtay masjid quba dadkii joogay markay soo degtay uma bacatha rasuulu llahi sala allau alay wasalam ilaa cuwaym ibnu saacida ninkaa cuwaym ibnu saacida la yidhaahda ayuu fariin u diray markaasuu wuxuu yidhi wuxuu weydiiyey maa haada ahuuru aladi asna allahu calayk cuwaymow tahaaradan ilaahay uu idinku ammaanayaah maxay tahay buu yidhi bal noo sheeg markaasu waxay yidhaahdeen ya rasuul allah reer quba odhanay maa kharaja mina rajulu wala mra'atu min alghaa'idi ilaa gasala farja qof annaga naga mida rag iyo dumar wuxuu doona ha noqdee oo saxaro iyo maaragtay kaadi iyo nijaaso fogeeyaa ma jiro ilaa hadduu sameeyo wuu istahiraayo farjigiisa oo dhaqaa biyo ku dhaqa nijaasada iska dahirna markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa haada waa arrinkaas way waxa ilahay idinku ammaanayo tahaarada marka tahaara badaniya waay waa tahaaradii badanka wa sidaa darteed buu maaragtay abulcaaliya maaragtay taabicigaas wuxuu leeyahay labada macnoba markuu ku fasirayo ina atahuura bilmaai laxasanun markuu macnahaa sheego ayuu leeyahay tahaarada oo biyaha laisku dahiraay waa shay wanaagsan walaakinahum lmutaharuuna min adunuubi haddana waxa weeye waa dad dunuubtoodii ilaahay uu ka tahiray shirkigii macaasidii iyo nifaaqii wixii oo dhan ayuu rabbi subxaana wa tacaala ka tahiray wey sidaas darteed nabiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam masjid qubaa yani maar sida imaamu lbukhaari imaamu muslim ay warinayaan wuu soo ziyaaran jiray kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yazuuru masjida quba raakiban wamaashiyan yani asagoo maarata wax saaran iyo asagoo lugaynaya intaba masjidka nabigu wuusoo wuu soo booqan jiray yani waxaa ujeeda masjid quba ayuu imaan jiray oo soo ziyaaran jiray weya walidalika xadiid kaleeto sidoo kale tirmidi iyo ibn maajah ay warinayaan yani xadiidu usayd ibnu tuhayrin sanad saxiixana ay ku warinayaan waxa waxa uu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam salaatun fi masjidi qubaa tacdil cumra yani masjid quba qofka hadduu ku tukadaayi waxay u dhigmataa qof cumraystay oo kale ajriguu heli lahaa ayuu asna helayaa weya marka masjid quba wey ammaan ilahay uu arrinta ku ammaanayo weya afaman asasa bunyaanahu calى taqwa min allahi waridwan khayru am man asasa bunyaanahu calaa shafa jurufi naarin fanaara bihi fi naari jahannam halkan labadii masjid masjid dilaal iyo masjid quba iyo dadkoodii ayaa la isgarab dhigaya tafaadulaa loo samaynaya waa la isgarab dhigaya inaysan sinayn buu ilahay tilmaamaya subxaanah wa tacaala afaman dad asasa yani dhisay bunyaanahu masjidkaa ay dhiseen yani dhiskiisa dadka ku asisay oo ku bilaabay calaa taqwa alla ka cabsi yani cabsi oo min allahi ilahay xaggi ka ahaa alla ka cabsi dadka masjidkoodii markay dhisayeen ku bilaabay iyo wa ridwaanin raadi ahaansho oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay rido ilaahay inuu ka raadi noqdo darteed dadka masaajidkii u dhistay ku bilaabay miya khayrun khayr badan oo wanaagsan am amase man dad baa wanaagsan assasa dhisay bunyaanahu masjidkiisii oo dhisayay dhiskiisii ku bilaabay oo ku ta'siisiyey calaa ku dul dhisay calaa shafaa jurufin gebi qarkii korkii ku dhisay gebigaasoo haarin mid dumaaya ah oo fanhaara dumay bihi ay macahu kii dhisaaye ay ilbaani way kii dhisaaye la dumayo fii naari jahannama naarta jahanamadeeda dhexdeeda kula dumay halkaa la galo kula dhexdhacay makaas baa khayr badan weeyaan marka kan ilaahay taqwadiisa lagu bilaabay ayaa ka khayr badan oo wanaag badan weeyaan wallahu alla subxaanau wa tacaala laa yahdi ma hanuuniyo alqawma alaalimiina dadka aalimiinta ilahay subxaana watacaala marna ma hanuuniyo weeyaan aayadan waa sidaan soo sheegno waa tafaadul iyo maaragtay kala saro marin la kala saro marinayo labadaa masjid dadka dhisay ee inaynan sinayn ou rabbi subxaana watacaala ku sheegayo weeyaan maxaa yeele qolana masjidkeedii waxay ku dhiseen taqwo ilaahay iyo allah idinka raadi noqday iyo maqsad wanaagsan ay ku dhiseen qolana waxay ku dhiseen nifaaq iyo kufri iyo wax lamida iyo la dagaalan ilaahay diintiisa lala diriro ayay masjidkaa ku dhiseen marka labadaa masjid ma isku mid bay noqon karaan maya ma noqon karaan bal allah wuxuu ka cabiray masjidkoodaba inuu ku dhisay geri meel ah meel qar ah oo geesa oo weliba dumayo oo jabayo inay ku dul dhiseen markaana uu sababay inay naartii la galaan marka iyaga oo la duma kuwa dhisay saasoo kale buu nabiga allah ku sheegay subxaana wa tacaala afaman axad ama dad asasa bilaabay bunyaanahu masjidka dhisidiisa waa masjid quba wey calaa taqwa alla kacabsi calaa taqwa cabsi oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaani raadi ahaansho ay min allahi wey alla xaggiisa ka ahaatay qofka masjidkii ku bilaabay culimmada qaar waxay yani maaragtay quraada qaar waxay akriyaan jumhuur qura sidaasay akriyaan asasa bay akriyaan bilbinaai lilfaacil in ficilka musama laga dhigo oo faacil loo dhiso ayay akriyaan lakin naafic ibn caamir ayaga bilbinaai lilmajhuul ay akriyeen bilbinaai lilmafcuul yani bilbinaai lilmafcuula ka dhigaanoo mabniyu lilmajhuul ay ficilka ka dhigaan afaman usisa bunyaanuhu bay odhanayaan oo bunyaanada marka naaibulfaacil ay ka dhigayaan afaman yani maaragtay masjid usisa yani la bilaabay bunyaanuhu dhiskiisa la bilaabay saasay odhanayaan marka labada qiraa'aba waa laba qiraa'o oo maaragtay sabciyaada weeyaan marka tanna waa mida jumhuurta wey afaman dad asasa bunyaanahu masjidka dhiskiisii ku bilaabay calaa taqwa min allah cabsi ilaahay subxaana wa tacaala ku bilaabay iyo wa ridwaani raadi ahaansho dadkaas ku bilaabay weeyaan miyaa khayrun khayr badan yani dad kulmiyey wey camalkoodii bayna alikhlaasi waalmutaabaca labadaas ku kulmiye wey ikhlaaskii ilaahay dartiis ay u saafi yeeleen iyo mutaabaco oo maaragtay nabiyullaahi maxamed lagu raaco yay camalkooda ku bilaabeen kuwaas miyaa khayrun khayr badan am amase man dad miyaa khayr badan asasa bilaabay bunyaanahu dhiskiisa masjidka ay dhisayeen calaa shafaa jurufin gebi qarkii dushii ku dhisay ku bilaabay dhismahoodii ashafa waxaa la yidhahdaa alshafiiru waarafu baa la yidhahdaa waa geeska waay gees baa loo jeedaa weeyaan waljurufna waxaa la yidhahdaa jawaanibtaa la yidhaahdaa oo maaragtay biyaha markuu webigoo kaleeto iyo meesha uu kusoo dhaco webiga karkiisa iyo maaragtay jiinkiisa waxa la yidhahdaba oo markii biyuhu markay ku dhacaanba dumayo carada soo dumayso taasaa loo jeeda aljawaanib baa la yidhahdaa aljawaanib alladi tanjarifu bilmaai baa la yidhahdaa webiga biyihiisa yani la dumta ayaa loo jeedaa weeyaan marka yani webi qarkii dushii ay ku dul dhiseen kaasoo gebigaasoo haarin mid dumaya ah bimacnaa saakitin wey mid dumaya ah laanna haddaa tidhaha haara albinaau baa dihi ida sakab markii dhismuhu uu soo dhaco baa la yidhahdaa haar haara albinaau baa la yidhahdaa oo kolka fanhaara ou dumay yacni fanhaara aljurufu wey gebigii iyo qarkii ou dumay bihi ay macahu maca albani wey kii dhisaayo oo la dumay kii dhisaayey ayuu la soo dhacay weeyaan marka fii naari jahanama naarta jahanama la yidhaha dhexdeedana uu kula dhacay walidalika fii naari jahanama cabdullahi bn cabbaas markuu fasirayo macnaheedu wuxuu ku fasiraa uu leeyahay yuriidu sayarahum annifaaqu ila annaari wuxuu u jeedaa allah nifaaqoodibaa wuxuu gaarsiiyey oo ka yeelay naarta kuwa gala buu ka yeelay buu leeyahay saasuu ujeedaa weeyaan wallahu alla subxaanau wa tacaala laa yahdii ma hanuuniyo alqawma alqawma alzaalimiin dadka zaalimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala ma hanuuniyo masaalixdooda adduun iyo aakharo midna ma tuso camalkoodana ilahay ma islaaxiyo weeyaan laa yazaalu bunyaanuhum aladii banow riibatan fii quluubihim marka aayadahan masjidka ay ka hadlayaan lamasjidun usisa cala taqwa afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwaanih masjidkaas waa masjidkee culammada macaani dhowray ku sheegaan qaar maaragtay salafka ka mida waxay leeyihiin masjidka nabigaa loo jeedaa masjidu rasuulillahi sala allahu alay wasalam ayaa loo jeedaa laakiin sida ay salafka mufasiriintiisa in badan oo kamida ay caddeeyeen waxaa loo jeedaa masjidu quba masjid quba oo macruuf oo la yaqaano ayaa loo jeedaa dadka masjid quba ku tilmaamayna inuu yahay aayadaha in loo jeedo rajaxaya cabdullahi bn cabaas baa ka mid a yani maaragtay xabru hadihi lumma wa tarjamaanu lqur'aan ayaa ka mid a curwat bnu zubayr baa ka mid a cabdiraxmaan bni zayd bni aslam caamir shacbi xasan basri saciid bnu jubayr qataada a'imadaas oo dhan waxay leeyihiin masjid quba baa loo jeedaa bay oranayaan weya laa yazaalu bunyaanuhum laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhiskoodii ay masjidkaa dhiseen alladii dhiskii banow ay dhiseen waa masjid diraar wey kuwii masjidkii muslimiinta lagu dhibayay dhistay weeyaan kama zuulayo riibatan shaki inuu yahay fii quluubihim naf laabtooda dhexdeed inuu shaki ku yahay oo shaki shakigoodii diinka ay ka qabeen shaki kale u kordhinayo kama zuulin wey ilaa an taqataca quluubuhum ilaa an taqataca inay googo'da mooye quluubuhum laabtooda ay go'da mooye yacni marka qalbigooda go waa dhinteen wey macnaheedu marka waxa weeye ilaa ay ka dhintaan kama suulayo qalbigooda inuu yahay masjidkaas laga dumiyey shaki inuu kusii beeray nifaaqoodii nifaaq kale uu u kordhiyey kufrigoodii kufri kale ay ku darsadeen shakigoodii shaki kale ay ku darsadeen ka zuuli maayo weeyaan wallahu alla subxaana wa tacaala caliimun allihii og weye yacni shay kasta kulligii cilmiba uleeyahay kiisa qarsoonii ka muuqdaba xakiimun xikmada weeyo yani jazadooda abaalmarintooda u abaalmariyo allah maaragtay subxaana wa tacaala mid ogaansho badan wey oo kii shar la yimaadana adoomaka inuu sharka sharkaas ka abaalmariyo khayr ninka la yimaadana qofkii la yimaadana uu khayrka ka abaalmariyo weeyaan marka laa yazaalu bunyaanuhum aladii banow riibatan fii quluubihim sudiyi oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay yani waxaa loo jeedaa laa yazaalu hadmu bunyaanihim alladii banowhu alladii banow riibatan wuxuu leeyahay riibatan waxajaazatan wagaydan fii quluubihim wuxuu leeyahay dumintii masjidkaa laga dumiyey ay dhisteen masjidkaay dhisteen munaafiqiinta dumintii laga dumiyey kama zuulayo inuu yahay shaki oo shakigooda u kordhinayo inuu xasaasiya uu ku dhalinayo ay muslimiinta ka ka maaragtay ka xun yihiin inay u caraysan yihiin muslimiintii kama ay zuulayaan qalbigooda dhexdeed kuma kama zuulay inuu sidaa yahay weeyaan marka allah sidaasuu leeyahay macnahaas ayayna culammadu ku fasirayaan oo maaragtay uu ka mid yahay sudiya oo kale uu ka mid yahay laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhiskoodii ama hadyu bunyaanihim dhiskoodii dumintiisii laga dumiyey alladii dhiskii banow ay dhiseen oo masjidu diraar ahaa kama zuulo riibatan shaki inuu yahay nifaaq inuu ku dhalinayo yacni waxaa loo jeedaa riibatan zaa'idan shakan zaa'idan calaa shakihim wa nifaaqan calaa nifaaqihim wa kufran calaa kufrihim gaalnimadoodii shakigoodii nifaaqoodii mid zaa'id ku ah inuu yahay kama suulayo fii quluubihim laabtooda dhexdeeda ka suuli mayso yacni fii quluubihim shakigaasoo maakitan wa haabita fii quluubihim laabtooda mid ku sugan ah kama suulayo ila an taqaaca quluubu ila an taqaaca quluubuhum ay ila an taqaaca ay tataqaaca baa loo jeeda markaasaa tataqaaca laba tac bay yahay hal taabaa liajli takfiif la iskaga jiray taqaaca quluubuhuma marka la yidhi qalbigooda inuu googo'a mooye hadda qol uu ku googo'o qalbigoodana bilmowti uu ku go'a wey dhimasho uu ku go'a wey ama la dilo ama iska dhintaan markaasoo kale qofku waa dhintay wey haddii qalbigiisa la gooyo ou googo'o khalaas weeye qofku ma noolaanayo marka shaki inuu ka zuuli maayaan yani maaragtay inta ay nool yihiin kama zuulaan weeyaan wallahu alla subxaana wa tacaala caliimun allihii og weeye wuxuu og yahay jamiic alashyaa shay kasta kulligii yani wixiisa qarsoon iyo wixiisa muuqdaba xakiimun xikmo lahoo addoommadiisa abaalmarinteeda xikmo u leh weeyaan walidalika ayuu maaragtay sheekh naasir asacdi markuu tafsiirkiisa aayadaha aayadahan kasoo hadlo ba wuxuu leeyahy wa fi hadihi alaayaati ciddatu qawaacid qaacidooyin uu tirinaya aada iyo aada muhiim u ah aayadahan waxaa laga qaadanaya qawaacid oo sharciga aada u qiimo badan ayaa laga qaadan kan koobaad waxa weeyaan buu leeyahay ana itikaada almasjid aladi yuqsadu bihi diraaru limasjidin aakhara yaqrubuhu anahu muxaramun waanahu yajibu hadmuhu masjid masjid diraari aladi waanahu yajibu hadmu masjid diraari aladi طulica cala maqsadihi cala maqsuudi asxaabihi wuxuu leeyahay yani in masjid masjid in laga agdhiso masjid kale masjidkaana hadda joognaa in masjid kale oo niyad xun lagu dhisaayo masjidkaan laga agdhisaayey waa shay xaraamo masaajidkuu doonaa noqdo masjid haddaad masjid kale ood munaafasa kula samaynayso ood ku dhibayso masjidkaas ku dhib dadkiisa ka- ha ka kala tageen maaragtay mid qurxan oo hawalaho wanaagsan ha yiima inta dhistid kan ha laga cararo haddaad masjidka qofka uu u sameeyo masjidkaas wuxuu leeyahy waa xaaraam in la dhiso in masjid masjid agtii laga dul dhisa waa xaaraam uma masjidkaas la dhisay noocoo doonaba ha noqde in la dumiyaa waajiba buu leeyahy laanna maqsadka lagu dhisaa xun sida nabiyullahi maxamed ba masjidkan leanna ay u dhisteen munaafiqiinta waxay rabeen masjidkii quba inay ku dumiyaan oo kooda loo soo wareego ayay doonayeen taasoo kale waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadan buu leeyahay ana alcamala wain kaana faadilan tugayiruhu niya camalka haba wanaagsan camal wanaagsan ba ha noqdo shaqada aad qabanaysa mid wanaagsan ba ha noqoto in camalkaa wanaagsan niyadda aad leedahay ay bedeli karto ay wanaagii inta ka dooriso xumay u wareejin karto laanna masjid in la dhisaa waa camal wanaagsan sooma masjid in la dhiso ilaahay lagu caabudo waa camal wanaagsan oo faadila wey fadli leh wey laakiin maxaa masjidkan in la dumiyo keenay niyaddii lagu dhisaa keentay niyadda lagu dhisay ayaa niyad xun ahayd sidaa darteed baa marka wuxuu leeyahay camalku waa isbedelayaa hadduu khayr casharo isku bedelayaa wey waxaa kaloo laga qaadanayaa buu leeyahay ana kula xaalatin yaxsulu biha atafriiqu bayna almu'miniin fainahu min almacaasi alati yatacayanu tarkuha wa isaalatuha kama ana kula xaalatin yaxsulu biha jamcu lmu'miniina waiktilaafuhum yatacayanu itibaacuha walmru biha walxasu calayha yani wuxuu leeyahay waxaa kaloo laga qaadanaya xaalad kasta kulligeed oo keenayso dadka muslimiinta inay kala tagaan oo koox kooxa noqdaan xisbi xisbi noqdaan tafaraaruq oo muslimiinta ku dhex yimaadaa inay macsi tahay macaasi ay tahay bay keenaysaa ay waajib noqonayso yani arrinkaasna in laga tagoo la suuliye ay waajib ku noqonayso waajib ay ku noqonaysaa sida camal kasta xaalad kasta kulligeed oo keenaysa in dadka muslimiinta ay isku dulmaan oo mid noqdaan ay maaragtay ay mid noqdaan ay waajib u tahay in la raaco in la amro ayada la amro dadkana lagu tirtirsiiyey ay waajib u tahay bay tanna waajib u noqonaysaa buu le macaasi bay noqonaysaa weeyaan in la suuliyana waajib bay noqonay marka wax kasta oo muslimiinta lagu kala geeyey hadda masjid dhan baa loo dumiyey muslimiintii in lagu kala qaybiyo darteed loo sameeyey oo allah u amray yani maaragtay nebi maxamed inuu nahyi kusoo arooray ha ku tukan la yidhi marka wax kasta muslimiinta kala qaybinayo magac diineed u yeel haddaa rabta adiga sibqa diiniya u yeel adeeg kuu taalla wax kasta oo muslimiinta aad ku kala qaybinaysana waa macsiya wey masalan yani inaan xisbi xisbi koox koox samaysano onraan anaga koox hebelaana la yidhaahdaayo jamaaca hebelaan nahayo saasoo kale aan rahan kooxdaana ay tiraahdo koox hebelaan naho jamaaca hebelaan naho firqa hebelaan nahay yidhaahdaan waa macsiya wa in la zuuliyana shaygaa waa waajib uu noqonaya adiga magacaa doonta u yeeloo dheh waa wasiila lidacwa inaad xisbi samaysto oo urur samaysto dacwadaa loo kaalmaysanaya dheh haddaa rabto waa magaca ay nimankaan yidhaahdeen ma aradnaa in aradnaa ila alxusnaa ay yidhaahdeen taasoo kale unbay la mid noqonaysa ictibaar ma yeelanayso wax alla wixii muslimiinta kala geynayaa waxa weeye waa munkar oo macsiya in lagu in maaragta la tirtirana u baahan weya macnahaasna waa laga qaadanayaa buu leeyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa macsiyada inay xataa buqac biqcooyinka iyo maaragtay goobaha makaanka inay saameyn karto macsida lafteeda inay mak- amaakinta ay saameyn karto sida ay daacaduba amaakinta u saamayso laanna masjidu qubaa waa la amaanay waad ujeedaan amaana loo soo jeedsay waxaa la yidhi yani lamasjidun usisa cala taqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwaanin khayrun yo arka kaasaa la leeyahy baynamaa masjid diraar dhulkaas ilaahay waxba ma uunan gelin dhul dhul dembi uu leeyahay ma jiro laakiin macasidii ay munaafiqiinta sameeyeen darteed baa marka dabkii in lagu gubo la jejabsho ayaa keentay marka macsiyada meesha lagu sameeyaa way tacfiirisaa way way keentaa weeyaan marka meel kastoo macsi lagu sameeyana in la dudumiyo weeye oo la baaba'sho weeyaan ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljanna ina allaha alla subxaana wa tacaala ishtaraa wuu iibsaday min almu'miniina mu'miniintii wuxuu ka soo iibsaday anfusahum naftooda buu ka gatay wa amwaalahum maalkoodii buu ka iibsaday muxuu maalkoodii naftooda uga gatay bianna lahum inay leeyihiin aljanna jannada inay leeyihiin janno inay leeyihiin buu rabbi uga gatay sababta marka mubaayacadaas ay ku dhacday kala gadashada ay ku dhacday jannada ilaahay ay ku heleen waa maxay yuqaatiluuna mu'miniinta way dagaalamaan fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ku dagaalamaan fayaqtuluuna waxbay dilaan gaaladii iyo kufaartii bay laayaan wayuqtaluuna ayagana waa la laayaa oo ilaa gaaladii baa dilayso shaacda bay noqdaan wacdan calayhi xaqa wacdan wacd allahu dalika arrintaas alla wuu ballan qaaday inuu jannada leeyihiina wacdan ballanqaad oo calayhi alla dushiisa ah wacdigaasoo xaqan xaq ah fi tawraati yani maaragtay tawraad dhexdeedana ku sugan walinjiili injiil dhexdeedana ku sugan wal yani walqur'aani qur'aanka dhexdiisana ku sugan ballanqaadkaasi waa wacdan haabitan wuxuu ku dhex sugan yahay tawraad iyo injiil iyo kulli waxaasoo dhan iyo qur'aankaanu ku sugan yahay weeyaan ayuu ku sugan yahay wey waman awfaa bicahdihi min allah waman axadkeebaa awfaa ka og maaragtay ka ka ka dhamaystirid og oo ka maaragtay kaamil yeeli og oo ka oofin og bicahdihi ballantiisa min allahi allah yaa ka ballan oofin badan yani yaa ballanka ilaahay ka oofin badan ma jiro weeyaan cid ilaahay axad ka ballan ballanka ka oofin badan ma jiro maxaa yeelay ilahay ballanka kama baxo subxaana wa tacaala ma hadday sidaa tahay rabbi baa ballankaas idiin oofinaye fastabshiruu mu'miniintii mujaahidiinta ahayday bishaaraysta bibaycikum beeciinaa ku bishaaraysta aad alla la gasheen wax kala jannadiisa aad kaga gadateen naftiina iyo maalkiina alladii beycii ganacsigii baayactum aad la beectanteen maaragtay alla bihi allah subxaana wa tacaala aada beecada kula gasheen allah baad la beectanteen arrintaas ku bishaaraysta oo jannada ilaahay inaad leedihiin ku bishaaraysta weeye wadalika kaasna waxa weeye arrinkaas oo bishaarada ay jannada ilaahay inay leeyihiin oo maaragtay mubaayaca maca allah ay tahay ilaahayo lala beectama ay tahay alfaw huwa isaga alfawzi liibaana alcadiimu ee weyn oo liibaan ka dambaysaah aynan jirin weya allah markii uu munaafiqiinta iyo fadaaixdoodii iyo cuyuubtoodii ceebahooda uu kasoo sheekeeyey ayuu allah subxaana wa tacaala hadda wuxuu ka hadlayaa dadkii mu'miniinta ahaaye almujaahidiina fi sabiili illahi ah fadliga ilahay agtiisa ay ku leeyihiin ayuu rabbi subxaana wa tacaala noo cadaynaya weya ina allaha ashtaraa min almu'miniina yani waa darajo aada u weyn wey allah baa ka gatay baa laleeyahay beecada waxay dhex martay wax kala gadashada allah iyo mu'miniintii mujaahidiinta ahayd bay maaragtay fii sabiililah ku dagaalamayay ayuu maaragtay beeca uu dhex maray weeyaan marka dadkaas allah wuxuu ka gatay naftooda maalkoodii waxay wuxuu uga iibsaday in jannada ilaahay la siiyo oo ka raadisan naftooda iyo maalkoodaba ka qiimo badnayd weeyaan ina allaha alle ishtaraa wuu gatay yani maaragtay bimacnaa baaca wey wuu iibsaday allah wuxuu yani maaragtay wuxuu gatay min almu'miniina mu'miniintii yani dadka wax iibsanayo waxa weeyaan waa mu'miniinta waxa wax gadanaya naftoodii maalkoodii bay bixinayaan ayaga wax beecinaya allahna waa mushtari wey wuu la soo wareegaya oo janna ku siinaya wey saasaa loo jeeda ishtaraa min almu'miniina mu'miniinta wuxuu ka soo iibsaday anfusahum naftoodii iyo wa amwaalahum maalkoodii ayuu wuxuu uga gatay bianna lahum inay leeyihiin aljannata jannadii ay leeyihiin jannadaasoo ay ku sugan tahay fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladu lacyun wax alla waxay naftu ishtahayso maaragtay indhuhuna ay jeclaadaan ay ku macaansadaan ay dhexdeeda ku sugan tahay weeyaan walidalika xasan lbasri raximah llahu iyo qataada raximah llah wuxuu oran jiray markuu aayaddan ka hadlayo baayacahum wallahi faaqlaa thamanahum faaqlaa thamanahum ilaah yani wuxuu leeyahay ilaah baa ku dhaartay rabbi baa la beectamay dadka mujaahidiinta samankoodiina qiimo weyn u yeelay oo yani maaragtay alaabtii waxay beecsanayeen qiimo u yeelay naftii iyo maalkii qiimo weyn maaragtay jannada ilaahay ku heleen waa wax weyn wey marka dadka ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto litakuna kalimatullahi alculya u dagaalamo kharad kalena uusan ku jirin waxa weeye ilaahay baa naftooda yani ka iibsaday waa taas weeyaan qur-aankana waad ogtihiin waa tijaaro aada u sarrayso waa tijaara maca allah هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يعني وهذا كيسر aayadahaas waxa waye tijaara cadaab ilaahay kaa badbaadinaysa way aljihaadu fi sabiili illahi weya marka waa ku tirtirsiinaya allah biana lahum ljanna inay jannada ilaahay leeyihiin ayuu rabbi maaragtay kula beectamay oo ka iibsado wey yuqaatiluuna sababtii marka beecada ku jirtay ayaa la caddaynaya wixii keenay inuu rabbi shirahaas oo naftoodii kasoo iibsado yani maaragtay imaamkoodii jannada uga gataahi ayaa loo sheegay yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiililah ilahay jidkiisa ku dagaalamayaan wax kale u diriraan ma jiro muxuu nabigu yidhi man qaatala litakuna kalimat llahi hiy alculyaa fahuwa fi sabiili illah yani maaragtay qofka u dagaalamo kelimada ilahay inay kor noqotaa isaga ayaa fi sabiili illahi ah weeyaan fayuqtaluuna fayaqtuluuna way dilayaan oo cadowga ilahay bay dilayaan gaaladii bay dilayaan xaqa kasoo horjeeda wayuqtaluuna ayagana waa la dilay oo maaragtay gaaladii baa dilaysa weeyaan kufaartii lafteedii ayaa iyaguna dilayo oo maaragtay shahaaday meesha ku helaan weeyaan fayaqtuluuna wayuqtaluun waa la dilayaa labadaba qatliga wuu dhacayaa weeyaan marka yacni qiraa'ada jumhuurta ay akriso waa waa maaragtay waxaa la yidhaahdaa in fayaqtuluuna la yidhaahdo oo musamaha la hormariyo wayuqtaluuna majhuulka dib loo dhigo laakiin xamse iyo kisaayi ayagu waxay akriyaan fayuqtaluuna wayaqtuluuna majhuulkay soo hormarinayaan musamaha gadaale u dhigaan waa isku macno hadda kii aad hormarisa dhib malaha weya wacdan calayhi xaqa wacdan waa masdar oo caamilkii nasbiye oo meesha ku qadaran yahay wacdan ay wacd allahu dalika allah baa ballan qaaday yani wacdan ballanqaad oo calayhi dushiisa ahaaday wacdigaasoo xaqan mid dab ah oo sugan oo marna laga baxaynin weeyaan maxaa yeele ilaahay allah wuxuu in allaha laa yukhlifu lmiicaad ballanka ilahay kama baxa subxaana wa tacaala waa ballanqaad ilaahay uu ballan qaaday ballanqaadkaasoo haabitan mid ku sugan ah wacdigaasoo ku sugan fi tawraati tawraad dhexdeeda ku sugan kitaabka tawraada nabiyllahi muuse lagu soo dejiyey dhexdiisa ku sugan yahay walinjiila injiil dhexdeeda ku sugan walqur'aani qur'aanka dhexdiisa ku sugan intaba ilaahay uu ku ballan qaaday tawraad iyo injiil iyo maaragtay qur'aankaba wuxuu ku ballan qaaday dadka ilaahay jidkiisa ku dagaalamo inay allah uu jannadiisa siinayo buu ballanka ka qaaday wey walidalika ayaa xadiid imaam albukhaari imaam muslim iyo dad kale maaragtay keyrkoodba ay soo saareen xadiidka abi hurayra wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi takafala allahu liman kharaja fi sabiilihi laa yukhrijuhu ila jihaadun fi sabiili watasdiiqun birusuli bian tawafaahu an yudkilahu ljanna أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة يعني وحو رسولك ليه عليه الصلاة والسلام الله وحو بلن قاضي وكفالة قاضي قفك أسجد جدكيس إنه قد لتكون كلمة الله العليا أضحاي وحكلا قريبي سكسارنا إسنجر إلا جهاد في سبيلي جدك يقول قد قال لما موي وحكلا أسقري سقبحن وتصديق برسلي rusushayda rumayn ou rumaysan yahay mooy wax kale uusan uga bixin haddii malaa'igtu ay oofsato oo sida uu ku dhintahay inuu jannada ilaahay gelinayo subxaana wa tacaala taas ayuu rabbi kafaalo qaaday ama haddausan dhimanin ow yurjicahu ilaa maskanihi aladii kharaja minhu gurigou kasoo baxay uu ku celiyo asagoo naa naa-ilan maanaala wuxuu gaaray oo min ajrin oo haniima ajarna helay haniimana soo helay inuu gurigiisa ku celinayo marka waa ballanqaad wacdi ilaahay uu ballan qaaday weeyaan waman awfaa waman kumaa qofkeebaa ama axadkeebaa awfaa ka oofin badan oo ka dhamaystirid og bicahdihi ballantiisa min allahi alla yaa ballanka ka oofin og wey ma jiro cidka ilaahay ballanka ka oofin og wey marka waxay la mid tahay aayadihii fi suurati nisa aan kusoo marnay waman asdaqu min allahi xadiidani waman asdaqu min allahi qiila i aayadahaas oo kale bay la mid tahay wey yacni laa axada awfaa bicahdihi min allah ilaahay cid ballanta ka oofin og lama arka weeyaan fastabshiruu haddaa mu'miniintii tihiin bishaaraysta bibaycikum beeciina ganacsigiina aladii baayactum bihi aad allah kula ballanteen oo aljihaadu fii sabiili illahi ah ku bishaaraysta baa la leeyahay marka yani ama qaarkiin qaarka kale ha ugu bishaareeyo ama idinkoo dhanba ku bishaaraysta ayaa loo jeedaa marka fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum baa la leeyahay bishaaradiinaas oo aad maaragtay yani kula gasheen ku bishaar yani maaragtay beecadaas waxaa laleeyahay idinka iskugu bishaareeya ama ku bishaaraysta labadaba way noqonaysaa weyan marka shayga loogu bishaaraynayo waa jannadii ilaahay subxaana wa tacaala weyan waa beeca aan la galeen waa jannadii ilaahay oo rabbi naftoodii maalkooda uu kaga gatay wey wadalika arrinkaasna oo ah yani maaragtay ishaarada loo celinayo beecaasi ganacsiga ilaahay ay la galeen baa loo celinaya wey wadalika arrinkaas oo ganacsigaas rabbi aada la gasheen jannadiisi inaad naftiini maalkiina ku hesheena huwa isaga alfawz liibaana alcaiimu oo weyn aladi laa fawza bacdahu fawz iyo liibaan ka dambaysa hay aynan jirin weyan wallah subxana wa taala